guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug warqadda sumadeedu tahay xgadagaba eber eber waxay faahfaahinaysaa jadwalka doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug qodobka koowaad muddada maalmaha arjiqabashada waa saddex maalmood qabashada codsiyada xubnaha musharaxiinta oo bilaabanaysa maalinta taariikhdu ay tahay maalinta ay taariikhdu tahay labaatanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo siddeed oo ah maalin khamiisa kuna eg maalinta sabtiga ah oo ay taariikhdu tahay labaiyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo siddeed saacadaha qabashada codsiyada musharaxiinta waxay ka bilaabanaysaa sagaalka subaxnimo ilaa labada duhurnimo maalin walba saddexda maalmood oon soo sheegnay qodobka labaad saddexiyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo siddeed waxaa dhici doona kulanka ay su'aalo ku weydiin doonaan xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug xubnaha musharaxiinta xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug saacaddu marka ay tahay tobanka subaxnimo wuxuuna ka dhici doonaa hoolka golaha baarlamaanka ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb qodobka saddexaad kulanka khudbajeedinta xubnaha musharaxiinta xilka guddoomiyaha golaha baarlamaanka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ay ka horjeedin doonaan oo ah maalinta isniinta taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo siddeed saacadduna ay tahay tobanka subaxnimo wuxuuna ka dhici doonaa hoolka baarlamaanka ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee magaalada dhuusamareeb qodobka afaraad talaado oo ah taariikhda marka ay tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo siddeedda doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo dhaarinta guddoomiyaha baarlamaanka helay codka kalsoonida xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug guddoomiyaha guddiga doorashada sayid maxamed xaashi maxamed waa mahadsantihiin haddana waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha guddiga doorashada si kelmaddiisa muhiimkaa uga yidhahda meesha waana mahadsantihin